bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystaana qodobada wararka caawa dal sanadiinaysan waxaa ugu waaweyn maamulka gobolka banaadir oo guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka kala hadlay qorshaha xuquuq raadinta matalaada gobolka banaadir dad badan oo cudurka shubanbiyuudka ugu geeriyooday degmada xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe kacdoonka shacabka reer owdalla ee ka dhanka damaca itoobiya ee badda soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maalinta berri kulan xasaasiya ku yeelanaya magaalada muqdisho mas-uuliyiin iyo culamodiin ka qaybgalay kulan wacyigelin ah oo ay soo qabanqaabisay hay-adda wacyigelinta saara oo lagu qabtay muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka tacsiyey geerida ku timid madaxweynihi dalka namibiya hay-adda cafi for development oo kaashanaysa qatar jarati oo muqdisho ka daafurtay mashruuc lagu caawinayo qoysas danyar ah wararka dibadda waxaa ugu waaweyn dad ka badan konton ruux oo ku naf waayey dab weyn oo ka kacay keemo ku yaala bartamaha dalka jiri
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha labaad februaayo sanadka laba kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeenay reedu darsan oo faahfaahsan ugu horan aynu ku bilowne maamulka gobolka banaadir ayaa guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka federaalka kala hadlay qorshaha xuquuqda matalaada gobolka banaadir kulanay maanta ha yeesheen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir uu horkacayay guddoomiyaha gobolka yuusuf xuseen jimcaale madaare ayaa waxa ay xarunta villa hargeysa kula qaateen guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka federaalka duqa muqdisho ayaa ugu horeyn guddiga warbixin dhammaystiran ka siiya xaalada magaalada iyo howlaha shaqo ee maamulka gobolka u wado wuxuuna sidoo kale ka hadlay qorshaha dhammaystirka dastuurka dalka oo xuquuq matalaada ay uga maqan tahay shacabka ku dhaqan gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa xubnaha baarlamaanka ugu baaqay inay dhammaystiraan dastuurka jamhuuriyadda federaalka kaas oo muhiim u ah jiritaanka dowladnimada soomaaliya
intaa kadib su-aalihii lay weydiiyey iyo ajandihii shirka intaba si waafi ah ayaan uga wada hadalnay su-aalihiina jawaabihii ku habboonaay inaan siinay ayaan rajaynayaa sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha amnigana waa ku mahadsan yahay maaragtay howlaha u taagan dowladnimada iyo dib u dhiska dowladnimada iyo horumarka dowladnimada waa dhammaystirka dastuurka sida saxda ah soomaalida waxay tidhaahdaa sac ninkii rujo lahay saynta uga taagan yahay makacaa laydhahaa layidhi waxaan leennahay marka baarlamaanku haddaba wuu ku dhiiraday tilaab ayuuna qaaday tilaabtou qaadayna waxaan rajaynaynaa mid soomaaliya oo idil uga mahad celiso ama horumar u horseeddo inay naqataan rajaynaynaa baarlamaanka si uu ka dhawaajinaya guddoomiyaha amniga waa baarlamaan soomaaliyeed soomaaliyana kuma kala maqna horumarka soomaaliyana labaatan iyo afar sano laba kun iyo afarta ilaa iyo hadda labaatan sano in baarlamaanka uu dastuurka uu u laalaando oo weli oo kumeelgaar aan kusii nool ku sii jirno suuragal innaba maaha marka waxaan la yaabanahay murashax ma guulaysto ah oo aan la aqoonin goorow guulaysanaayo inuu saynta uga dheganaado oo yidhaahdo maya dastuurka yaan la diyaarinin yaan dastuurka laga hadlin inuu yidhaahdo asigana uu rabo goorta uu guulaysto uu ku hadlo ama khudbooyinka uu jeedinaya ay ka mid naqdaan mar kastaba inuu dastuurka dhammaystiraayo war goormaa dastuurka la dhammaystiraa haddii aad daraa tiray oo aad shala tiray oo aad maanta tiray oo haddana biri aad leedahay goorma u dhammaystirmayaa marka kolba cidunbaa dhammaystiri laheeday xilligaasi cidda ilaahay maaragta uu ku aadiyo ayaana waajib ka saaran yahay baarlamaankana waxaan leennaha runtii shacabka soomaaliyeed waxay doorteen min gees ilaa gees baarlamaankay soo doorteen baarlamaanka soomaaliyeed waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay sida ay hadda ugu guulaysteen sharciyad badan inay meel marsiiyaan oo maanta cunaqabataynta hubka in nagala qaado sababtay oo cunaqabataynta maxay deen canfiti sababtay oo inaan nala aqoonsado horuu socono sababtay ayaana waxaa ka dhiman dhammaystirka dastuurkaa ka dhiman dastuurka marka dhammaystirkiisu shacabka soomaaliyeed waa idiin dabran yahay ayaan leenahay baarlamaanka marka dabarka naga fura waa mahadsantihiin abka dahabala
kaas waxa waa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir caadoqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlayay kulamaanta uu la qaatay guddiga amniga iyo arrimaha bulshada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markan haddii aan eegno degmada xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga soo sheegay in halkaasi ay ka taagan tahay xaalada caafimaad oo dhanka cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay waxaana la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay degmada xawaadley ay cudurka shuban biyoodka u geeriyoodeen dad fara badan waxaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay gaaraan afar labatankii saac lasoo dhaafay cudurka shuban biyoodka ee degmada xawaadley ugu geeriyoodeen in ka badan shan iyo toban qof halka shan iyo labaatan qof kalena ay la ildanayeen cudurka dhakhaatiirta caafimaadka ayaa waxay ku talinayaan in dadka ay xaaladooda caafimaad la tacaalo halka qaarkoodna loo soo qaaday magaalada muqdisho degmada xabaadle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la tilmaamay inaysan lahayn xarun caafimaad oo dadka lagu daaweeyo waxaana dadka uu soo ratay cudurka shuban biyoodka lagu daaweynayaa fagaaraha degmadaasi sidoo kalena qaarkood loo soo qaaday dhanka magaalada muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo kacdoonka shacabka reer owdal ee ka dhanka damaca itoobiya ee badda soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho marya ladane ayaa warkaan siyaab qaadaysa
halkan oo ah tiyaatarka qaranka soomaaliyeed waxaa ka dhacay kacdoonka shacabka reer awdal ee markaasi difaaca badda shacabka reer awdal oo isugu jira siyaasiyiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiiro hore wasiirada hadda xilka haya uu ka mid yahay wasiirka amniga wasiir xagaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda marti sharaf mas-uuliyiin odayaasha dhaqanka haweenka bahda fanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa isugu yimid si markaasi ay u muujiyaan shucuurtooda ku aadan inay aad uga xun yihiin badda markaasi muuse biixu u saxiixay itoobiya reer awdal oo ah dadka sida gaarka dhulkooda iyo baddoodaba uu muuse biixu ugu saxiixay itoobiya oo halkan ka hadlay ayaa sheegay inay difaacayaan islamarkaana u taagan yihiin qadiyadda baddooda taaka ka mida dhulka soomaaliyeed ama dhulka reer awdalna uusan qaadan karin itoobiya
cod dheer iyo cod gaaban waxaan ku sheegaynaa dadkana aan ugu sheegaynaa dhammaan adduunkana ugu sheegaynaa inaan dhulkeennu aanu iibahayn baddeennuna iibahayn ina biixina dhul aanu lahayn aanu bixin karin mana bixin karo ninka abiye xogogaal buu u yahay laga soo bilaabo taariikhdii axmed guray kun shan boqol iyo labaatan iyo toddoba oo sayla cagteeda ku dhashay uu og yahay wixiisoo kala maray inuu ahaa ninka baray sida hilibka qaydhiinka loo cuno cabsi darteed inay dabkii shidan kari waayeen
marka maanta inaannu difaacno baddeenna diyaar mawtiin dhalinyarta gobolka awdal baan la hadlayaa waxaa weeye nafteenna haddaanan u hurin sidii au yeesheen nafteeda naftooda ugu hureen haddaannu inagu nafteenna u huri weyno kuwa inaga dambeeyaanana nool ku noolaan maayaan waxay ku noolaanayaan isticmaar iyo gumaysi bay ku noolaanayaan waxaan waxaan leeyahay dowladda federaalka halkay iska taagtay iyo madaxweynaha federaalka dhammaantood waan uga mahad celinaynaa
waxaan cod dheer ku leenahay maya maya marnaba suuragal ma noqon karto heshiisku sheegu waxaanan u huraynaa naftayada maalkayaga sidii aan u joojin lahayn una difaaci lahayn dhulkeenna iyo midnimadiisa haddaan nahay siyaasiyiinta aaminsan midnimada soomaaliyeed ee ka mida dowladda dhexe ee soomaaliya waxaan mar kasta ka shaqaynaynay in aan wax loo dhimin nabadda midnimada somalilan waxaan dowladda aan ka midka nahay mar kasta ku dhiirigelinaynay in wadahadal lagu dhammeeyo mushkiladda soomaaliya iyo somalilan dhex taalla oo aan marna la faragelin arrimaheeda gudaha baltas taasi beddelkeedii waxaan kala kulannay maamulka somalilan inay nagu cadaadiyaan fikradda aan aaminsannahay ee midnimada soomaaliya
reer awdal sida maanta halkan ka muuqata waxay muujiyeen cududooda iyo waxay muujiyeen ka go'naanshaha go'aanka meesha ka soo baxay se u diiday reer awdal waxay garab taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadaalada uu ugu jiro in ay noqoto gobolkaasi gobol waxyaalaha lagu sheegayo hadda ah in etoobiya ay wax ka wado inay u muujiyaan madaxweyneha inay garab taagayin taasi maanta ka turjumaysaa waxay kaloo ka turjumaysaa baaqii ama qaraarkii ay soo saartay xukuumaddu ay ku ayideen golayaasha qarankuna ay ku soo saareen burinta in maanta reer awdalka halkan fadhiya ay taageersan leeyihiin waan garab taagannahay madaxweynaha xukuumadda iyo baarlamaankaba go-aanada ay soo saareen muujintaa maanta aada muujinaysaan waxaan idinka mahad celinaynaa annagoo ah wasiirada golayaasha ku matala reer awdal isku soo baxa aad samayseen maryan ladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
mas-uuliyiin ah, ka tirsan dowladda federaalka iyo culamadiin ayaa ka qaybgalay kulan wacyigelin ah oo ay soo qaban qaabisay hay-adda wacyigelinta saaraha oo loo qabtay muqdisho xasan lake ayaa sii ambaqaadaya warkan kulankan wadatashiga ah oo lagu falanqeynayay islamarkaana lagu wacyigelinayay dhalinyarada soomaaliyeed saameynta daroogada kahortaga ciyaal weerada iyo gaangeyska oo ay soo qabanqaabisay hay-adda wacyigelinta saara oo ay kasoo qaybgaleen xildhibaano ka tirsan golaha shacbiga baarlamaanka federaalk soomaaliya culuma udiin aqoon-yahano taasi oo ay ka faa'iideysteen dhalinyarada ka kala socday gobolka banaadir kaa oo lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho xildhibaan saare cabdulaahi bunsubte iyo ka mid ah habdhowraha baarlamaanka iyo xildhibaan khadre axmed oo ka tirsan guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacbiga baarlamaanka soomaaliya ayaa si wadajira uga hadlay dhibaatada daroogada dadkaas boqolkii sideetan waxay saameyn uu ku leeyihiin daalis noocay doona ahaada dembiga qofka haddii loo soo qabto daalisaa ku jiray haddii loo soo qabtay kursi daalisaa ku jiray haddii loo soo qabtay inuu dhacay daalisaa ku jiray boqolkiiba sideetan dembiyadii abuurkaas waxaan jeclaan lahaa hay-adda iyo inay ku baraarujeenaan bulshada soomaaliyeed ama qaybta caawinaga joogto inay fiiriyaan xadidkiisa halkii waxaa kusoo koobaya waxaa aaminsanahay hay-adaha ka dhisan maaragta waddanka aan ahayn kuwa dowladda iyo kuwa dowladda meel laga raba inta la iska kaashado in bal waxaan mar si loogu soo jeesto maadaama waddankii aan ognahay soomaaliya inay soo koronayso meel meel fiican maraysa haddeer haddana caqabadihii shaqa la-aanta ee dhalinyarada ay jirto mar koowaad iyo mar labaad waan ku faraxsannahay dhalinyarada iyo gabdhaha soomaaliyeedna waxaan faraynaa oo maanta halkaan aan dhammaal uga dirayaa mustaqbalkii belinta waa idinka dadkii beli waddankaan annagana bedeli lahaa ama maamuli lahaa waa idinka waxaan leenahay khatartaan idinkoo ognahay waddanka duruufo badan in hooyooyinka iyo aabayaasha inagu soo gelinayaan inaad ka feejignaataan oo aad iska dhaaftaan
xildhibaan cabdirasaaq xusul ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu wado sidii loo soo saari lahaa sharciga daroogada sidoo kale xildhibaan nadra saalax cabdi guddoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyinka daroogada waxaa jirta social media wasaaradda warbaahinta ma aragtan caruurtan inta ugu badan hasmashoosa tiktok snap instagram meelahaas aad loo sugnayaa dacaayadaha mandarayaasha oo waxaa la tusaa in qofka mandarayaasha qaatay inuu yahay afooraha hero marka waxyaabahaasoo dhan wasaaradda warbaahintu maxay ka qabanaysaa wasaaradda amniga boliiska yoyiinta maxay u qabtay in waxyaabaha la joojiyo marka labada dhinac imanaysaa shacabka iyo dadku waa inay lahaadaan doorkooda dowladuna door bay leedahay baarlamaanka waasan iyo shuruuc bay dhigaysaa mise sharcigii daawooyinka soo socda bilahaas soo socda ina la dhamaystiro inaan la horkala baarlamaanka insha allah annaga xildhibaanada nala socdaa waan ansaxayn doonaa annaga haddaan baarlamaanka nahay kaalinta nooga aadan waa inaan sameyno sharcigii arrintaas lagu dabri lahay inaan sameyno booliskiina waa joogaa su-aashii haddaaye taliyay ku socotaha umalaynaa oo ahayd askartu markay guryaha oo waxyaabahaas lagu gado ay tagaan iyadoon dhib ku gaarnay soo laabta runtii ani weliba maqal haddii ay jirto taliyaha waxaa laga rabaa bulshada su-aasha ka timid isagaa nooga fara dhuudhuuban inuu ka jawaabo laakiin ani waxaan xasuustaa idinkuna aada meediya ku aragteen dad hubaysan oo saraakiil ah oo guryahoodii la galay oo iyagii iyo daroogadoodii laisla soo xiray laakiin marba hadduusan jirin qofkaasi xeer qabanayo waa adkaane in maxkamaddii iyo garsoorkii iyo wixii ay haayaan waddanka abukaatayaal uu leeyahay dadka daroogada gadana dadka ugu dhaqaalaha badan waaye waad ogtiin daroogada qaali waaye marka annaga xeerkaas inaan sameyno diyaaraan u nahay si dadkaas loogu qaado oo loogu xakameeyo
sheekh cabdulaahi axmed garuun agaasimaha arrimaha diinta iyo wacyigelinta gobolka banaadir iyo nabadoon cabduqaadir abaabul ayaa ka hadlay saameynta isticmaalka daroogada oo ay ku yeelatay dhallinyarada soomaaliyeed waxawaay jirkay ku jirtaa meel looga dhaqaa la rabaa waa mahadsantiin isbutay aad samayseen iskudayiinana waa idinkaga mahad celaynaa annaga bannaankaan u taaganaa wacyigelinteeda waana u jeednaa oo guryahayba noogu soo galo haysaa waxaan rabnaa dhallinyarada hadda hoteello waxaa la sheego waa habeenkii wixii la rabo lagu samaystao nalalka la dansaayo nimayaa naaga nalalka dansada moogtahay waa xoolihii ka daraade kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam wax kastoo maanka dooriya waa khamro magaca khamray qaadanayaan ama kaniini laliqa ha noqdo cirbad laysku dura ha noqdo budasandka lagu ha noqoto lagu bitisanaa jirac la kullayna ha noqoyo qaaciisa la dhuuqaa wuxuu doono ha noqdo calaq ha noqdo wax kastoo maanka dooriya magaca khamro ayuu qaadanayaa maxaa yeele cillada ayaa iskaar aheyd mar haddii iskaarkii maandooridii laga helo dhammaantood sidaasay ayay khamro ku yihiin runtii dhibaatooyin fara badan ayuu maandooriyaha ama daroogadu ka haysaa bulshada guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho maadaama magaalo aada u dad badan ay tahay bulshadiina dhibaatay ku haysaa
agaasimaha hay-adda wacyigelinta saara maxamed cabdi xasan sandheere ayaa ka warbixiyay dhibaato codkaas waxaa u dambeeyay waa warbixinta xasan laki qeybihii ugu dambeeyay warkan asla soo gaarnay markana warka dibadda haddii aynu eegno in ka badan konton ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku nafwaayeen dab xoogan oo ka kacay keymo ku yaala bartamaha dalka jeli dab ka kacay keymo ku yaala bartamaha dalka ku yaala latin america ee jeli ayaa waxaa ku dhintay konton iyo kow qof iyadoona ay kordhi karto tirada dhimashada sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta wadanka dabka ayaa laga baqayaa inuu ku fido magaalooyin ku dhow dhulka keymaha ee gubanaya waxaana kooxda dabdamiska ay ku dadaalayaan in la xakameyo dabkaas si uusan usii faafin loona badbaado qiiqa madow ayaa hawada isku shareeray qeybo ka mid ah gobolka lagu magacaabo valbaresio oo ay ku nool yihiin ku dhowaad hal milyan oo qof oo ku yaala bartamaha dalka jeri goobaha ku xiran magaalooyinka xeebeedka ee loo tamash la tago ayaa kamid ah meelaha sida ba-an uu u saameeyay dabkan waxaana dadka waxsamata bixinaya ay ku adag in ay gaaraan qeybo kaleoo kamid ah goobahaasi maadaama dabka uu yahay mid aada xoogan tirada dhamashada ayaa kor u kacday kadib markii shan meyd ah laga helay wadada waxayna warbixintu muujinaysaa waxaana gaari doontaa tirada intaas ka badan saacadaha soo socda waxaa sidaas yiri wasiirka arrimaha gudaha dalka jiri guudahaan warkii habeen darsan dhegeystayaal cawad ka dhegeysaneyseen oo dhegeyta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel